بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول سفيان بن عيينة أيان مغلب يقول أسيغ دهي كل ما وصف الله به نفسه وحوالبو ألا نفتيس كسفة في كتابه كتاب كيس دحديسة فتفسيره فسرديسه tilaawatuhu waa akhrintiisa macnaa daahirkiisa in lagu maro we wasukuutu canhu iyo in laga aamuso wasukuutu canhu oo aan la taxriifin oo aan macaani kale lagu ta'wiilin sidaas waaye buui yacni wax walba oo ilaahay naftiisa uu ku sifeeyo subxaana wa tacaala fii kitaabih tafsiirkiisa waxa waaye buu yidhahda in la akhriyo macnaha wuxuu ka wadaa ta'wiilkiisa waa lafdiga oo la dul maro oo lafdiga la akhriyo la macnay maayo kama wado lafdiga waa la macnaynayaa oo allah subxaana wa tacaala wuxuu nagula khitaabay bilisaanin carabiyin mubiin laakiin wuxuu ula jeedaa la ta'wiilin maayo calaa ariiqati almucadila sida mucadiladu u ta'wiiliyaan sifaadka oo ay u leexiyaan sifaadka can daahiriha uga leexiyaan loo leexin maayo sidaa loo ta'wiilin maayo wasukuutu canhu iyo in laga aamuso waa laga aamusaya muxuu ka wadaa bimacnaa in la tacdiiliyo ama la taxriifiyo ayaa laga aamusaya قال أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق سراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال وحوري سألت الأوزاعية الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وسفيان ومالك بن أنس سدح ذو وحن ويدي عن هذه الأحاديث axaadiitan ayaan wax ka weydiiyey fi sifaati sifaat ku soo aroortay wa ru'yati iyo aragtida ilaahay qaaluu waxay yidhahdeen amiruuhaa mara kamaa jaa'at siday u timid u dulmara bilaa kayfiyatin kayfiyad la'aan amiruuhaa mara bimacnaa ha taxriifina oo daahirkeeda ku qaata bilaa kayfiyatin kayfiyad la'aan adinkoo kayfa dhahaynin ha la maro oo ha la akhriyo oo macnahaas daahirka ahoo ka muuqanaya ha la qaato hadalladan can isalaf ridwaanullaahi calayhim macnaheedu ma ahan inay leeyihiin waxaa la marayaa dariiqatu lmufawida ama waa la tafwiidinayaa macnaha inay leeyihiin ma ahan sidaas salafkuna waa ka nasahnaayeen wayna ka marnaayeen inay qaadaan dariiqatu lmufawida atafwiid waxa waaye in la yidhaahdo sifaadka macaanidooda annagu ma naqaano macaanidooda ilaahay baa garanaya ilaahay ayaa loo celinayaa subxaanahu wa tacaala annaguna waxba kama naqaan dariiqadaas waxaa la yidhahdaa dariiqatu tafwiid mufawidada waddadooda waay waana aqwaasha ahlubidaca kuwooda ugu sharta badan ayay ka mid tahay tafwiid nusuusta kitaabka iyo sunnada macnahoodu waa la yaqaan macnahooduna waa daahir markii la yidhaha maalan alraxmaanu cala alcarshi istawaa istawaa cala alcarshi macnaheedu waa macruuf fii kalaami alcarab kelimaddu kelimad carabiya waay fii kalaami alcarab istawaa cala alcarshi waa macnuu waa macruuf waa calaa wartafaca allah subxaana wa tacaala carshigu ka saro maray sifatu raxma waa la yaqaanaa oo markaan fasirayna maxaan leenahay markaan luqadeenna maalan u tarjumayno maxaan leenahay naxariisaa la leeyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaysayan biraxma raxma waa naxariis allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaysan yahay sifatu alculuw alculuw waa maxay waa mid sarreeya allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaysan yahay sifatu samci samci macnihiis waa la yaqaanaa waa maqal wuxuu ku sifaysan yahay sifatu lbasar basar macnihiis waa macruufa waa aragti macnahaas waa la yaqaan waana daahirka nusuusta waana in sidaa lagu fasiro amaa in la yidhaahdo samci macnaheeda lama yaqaan allah subxaanaه wa tacaala waa samiic maa macna samiic ma naqaan macnaheeda istawaa cala alcarshi in la yidhaha istawaa laakiin annaga macnaheeda ma naqaan waxaa saxmaa macnaheeda ma naqaan in la yidhaahdo saxmaa macnaheedu waa macruuf diinta islaamkuna ama fii kitaab illaahi caza wajalla qur-aanka kariimka kuma jirto aayad la leeyahay macnaheeda lama yaqaan ma jirto tashaabuha culammadu ay sheegaan oo macnaheedu yahay khafaa'u lmacnaa macnaha inuu qarsoomo caamiya mase waa nisbi waa nisbi dadka qaaraa yaqaana qaarna waxaa laga yaabaa inaysan aqoon laakiin aayaad la leeyahay macnahooda cid taqaana ma leh suuragal ma ah qur-aanka inay ku jirto ma jirto aayad qur-aanka ku jirta oo la leeyahay macnaheeda lama yaqaan nusuusta marka sifaatka min alqur'aani wasunna macaanideedu waa macruuf salafkuna ilaahay subxaana wa tacaala keliya yaqaana maysan dhihi jirin taas laakiin waxay tafwiidi jireen oo allah subxaana wa tacaala ay u celi jireen waa maxay ya waa macna waa alkayfiya waxay celin jireen waa alkayfiya haddii la yidhaha kayfa istawaa maxaa la leeyahay allahu aclam ilaahay baa og subxaana wa tacaala siduu carshi uga sarreeya iyo qaabku uga sarreeya haddii la yidhaha kayfa samcuhu wa basaruhu wa cilmuhu wa qudratuh maxaan leenahay allahu aclam idan waxa la tafwiidinayo oo la leeyahay allahu aclam oo ilaahay loo celinayo waa alkayfiya ma aha macna sifaat waa waa yani kayfiyada sifaatka waa amaa dadka yidhaahda laba dariiqaa jirta dadka qaar waxay laba dariiqaa jirta oo labada midaa doontaad mari kartaa markii la joogo fii baabi sifaat ima ta'wiil wa ima tafwiid labada dariiqaa kuu furan awil aw fawid ta'wiili ta'wiilka maxay ola jeedaan waa taxriif ta'wiilka magacay ku qurxinayaane waa taxriif waa daliilka oo daahirkiisa laga leexiyo idan wax adilaa loo haya ama tafwiidiga waxaad tidhahdaa macnaheeda lama yaqaan waxay yidhahdeen marka alta'wiil waa ariiqat اlkhalaf wاtafwiid waa ariiqat اsalaf salafka in loo nisbeeyo tafwiid اlmacnaa nisbadaasi ma aha nisbe saxiixa nisbe jirta maaha waa nisbe halada salafkuna waa ka maran yihiin arrinkaa in loo tiiriyana sax maa tafwiid اlmacnaa salafka looma nisbeeyo waa laakiin waxa loo nisbaynaayo oo salafan wa khalafan la rabo in la aamino ilaahay loo celiyo waa maxay waa tafwiid اlkayfiya kayfiyada allah subxaana wa tacaala ayaa og qaala alimaamu الzuhriyu imaamu اla'imati fii casrih imaamu اla'ima a'immadii imaamkooda weeye fii casrihi casrigiisa wa caynu culamaa'i اlumma wuxuuna yidhi waana isha culammada ummadda fii waqtihi waqtigiisa waa ammaanay wuxuu yidhi zuhri cala allahi albayaan wa cala rasuuli albalaaq wa calayna atasliim cala allahi albayaan ilaahay subxaana wa tacaala korkii waxaa ahaaday xagga alla waxaa ahaaday albayaanu caddayn caddayn baa ilaahay xaggii ahaatay subxaana wa tacaala oo asaa ummaddiisa asaa addoommadiisa u caddaynaya diinka wa cala rasuuli rasuulka korkiina waxaa ahaaday albalaaqu gaarsiin rasuulkana waxaa laga rabaa gaarsiin wa calaynaa annaga korkeennana waxaa ahaaday attasliim sallimid in la hoggaansamo istislaam iyo hoggaansan ayaa annaga korkeenna ahaaday wuxuu ka wadaa azuhri raximah ullah wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala ayaa caddaynaya diinka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa addoommadiisa u caddaynaya diinkaas cad ee allah subxaana wa tacaala addoommadiisa uu bayaaniyey yaa lagu soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey cala rasuul calayhi salaatu wasalaam nebiga maxaa laga rabaa waajibkiisu yahay albalaaq balliq maa unzila ilayka min rabbik gaarsii baa leeyahy nebi maxamed amara la siiyey ilaahay baa amray subxaana wa tacaala inuu ummadda gaarsiiyo wixii ilaahay u soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waajibkiisu marka waa gaarsiin annaga maxaana laga rabaa wixii aan maqlayno oo na soo gaara kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam annagana waajibkeennu waa maxay waajibkeennu waa atasliim waa inaan dhahno samicnaa wa aacnaa oon hogaansanno laakiin in laga hor yimaado nusuustii ama la ysku dayo in nusuusta la leexiyo oo daahirkeeda waxaan ahayn lagu leexiyo ama la yidhaahdo adiladan iyo axaadiistan ama aayaadkan waxa ay sheegayaan wax caqliga geli kara maaha oo caqligaa lagu radinayaa la yidhaahdo taasi waa ictiraab calaa diin illaah waa diinta ilaahay oo la ictiraabo oo laga hor imaanayo qofka muslimkaana waxaa laga rabaa oo ku waajiba inuu isdhiibo oo u hogaansamo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa oo uu ku dhaqmo ku camal falo wa calayna tasliim wa can bacdi salaf salafka qaar ka mid ah waxaa laga wariyey qadamu lislaami laa yahbutu ilaa calaa qantarati tasliim qadamu lislaam goomadda islaamka ama lugta islaamku laa yahbutu ma sugnaanayo ilaa calaa qantarati tasliim ilaa buundada hoggaansaga mooyaane wax kale ku sugnaama wuxuu ku sugnaanayaa calaa qantarati tasliim alqantara waa aljisr waa buundada buundada hoggaansanka oo ah in la hoggaansamo mooyaane wax kale ku sugnaan maayo yacnii islaamnimadu waxay dul istaagaysaa oo ay ku sugnaanaysaa hoggaansan qofka inuu hoggaansamo oo u hoggaansamo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa qaala akhbaranaa abu طaahir ibnu khusayma qaala xadaanaa jaddi alimaam awowgiisa imaamka ayaa waaye awowgiisa imaamka waa ibnu khusayma imaamu la'ima قال xدثنا أحمد بن نصر قال xدثنا أبو يعقوب الحنيني قال xدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده awowgiisa waa cمر بن عوف قال wuxuu yihi قال رsuuل الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعوud غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ina hada diina diinkan badaa waa bilowday ariiban asagoo ariiba ayuu bilowday diinta islaamku xaaluu yahay mid ariiba ayuu bilowday wa sayacuudu wuxuuna ahaan doonaa qariiban mid ariiba kamaa bada'a sida uu ku bilowday fauubaa wa shajaratun fi ljanna shajaratu tuuba waxay u sugnaatay lilqurabaa kuwa diinka la qurbooda ee qurabada ah ayay shajaradaasi filjanna ku taalla u sugnaatay xadiidkani wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim can abi hurayrata radia allaahu canhu ilaa laga soo gaaro qowlkiisa ah fatuubaa lilqurabaa qiila yaa rasuul allah qaybtaasaa ka dambaysa qiila yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow waman ilqurabaa qurabadu yeeyihiin saasaa la yidhi rasuulka ilaahayow qurabada yeeyihiin qaala wuxuu yidhi aladiina waa kuwa yuxyuuna sunnatii sunnadayda noolaynaya min bacdii aniga gadaashayda wa yucallimuunaha annaas sunnadaydana dadka baraya waa kuwa sunnadayda noolaynaya dadkana sunnadayda baraya kuwaas waaye buu yidhi alqurabaa qiila yaa rasuula allahi wamaa bacdaha waa daciifun jiddan wixii ka dambeeya qiila yaa rasuula allaahi ma sugna laakiin xadiidku waa saxiix fii saxiixi muslim uu ku jiraa inta hore ina hada diin bada'a gariiban wasayacuudu gariiban kamaa bada'a fatuuba lilqurabaa ilaa halkaa waa saxiix waxuu ku jira fii saxiix muslim min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu laakiin waxa ka dambeeya su-aasha ah iyo mal qurabaa uu nebigu ka jawaabay calayh salaatu wasalaam waa daciifun jiddan macnaha bi hada sanad xadiidkan waa daciif jiddan cillada sanadkan waa ninka la yidhaha kahiir bni cabdillaah almuzani kahiir bni cabdillaah almuzani oo sanadka xadiidkan ku jira waa daciifun jiddan waa nin aad iyo aad daciif u ah haddii marka asiga uu yahay daciifun jiddan xadiidkiisuna waa daciifun jiddan laakiin xadiidka can abi hurayra saan sheegna fii saxiix muslim uu ku jiraa waa qaybta hore fii saxiix muslim uu ku jiraa marka qaybta horena shaahid buu leeyahay saxiixa qaybta dambena wax shaahida ma laha wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam diinkan qariibnimo ku bilowday qariibnimo ku bilowday oo waa macruuf siiradii iyo taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii awali lislaam dacfigii ay ku sugnaayeen iyo qurbadii ay ku sugnaayeen waxaana tusaale noogu ah qurbadaasi xadiidkii ibnu mascuud ee aan ku soo qaadannay fii saxiixi اlbukhaari in asuu tukanaya calayhi salaatu wasalaam madaxa imaldheer dhabarka imaldheer ka saareen iyo uus iyo dhiig calayhi salaatu wasalaam waa fii xaalati dacfi marka muslimiintu waxay ahaayeen mustadcafiinay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku dhex jooga uun cabsi ay uga baqayaan qoomkiisa illaa way dili lahaayeen ilaahay baa ka ilaalinaya laakiin wuxuu sabab uga dhigay allah subxaana wa tacaala qoomkiisuu sabab uga dhigay iyo qaraabadiisa diintu marka qurbay ku bilaabatay kadib way faaftay way xoogaysatay meelo badana islaamku dadka muslimiinta ay gaareen oy furteen laakiin wase yacuudu hariiban kamaa bada'a diinku wuxuu noqon doonaa mid hariiba siduu ku bilaawdoo kale qurbuu gelaya dadka haystaa yaraanaya inta haysatana culaysyo fara badan ayaa soo wajahaya waa la istidcaafsanayaa cadowgoodaa badanaya diinkoo lagu dhaqmaa heshay qariibay noqonaysaa cinda annaas dadka haysta marka waxay noqonayaan dad qurabo ah fatuubaa lilqurabaa laakiin nebigu calayh slat slaam qoladaba u bishaareeyo wuxuu yidhi fatuubaa lilqurabaa shajaratu tuuba waxay u sugnaatay kuwa diinka la qurbooda oo qurabada ah qaala ahbaranaa abu cabdillaahi alxaafid qaala samictu abalxasan alkaarzi يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وإمام يقول أسيغ الله أيان مغلب المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله وعير علي أبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله المتبع للسنة متكس بسنة الراعي kalqaabidi wuxuu la mid yahay mid qabanayo ku dhegan calaljamri dhimbil dab ah qof dhimbil daba gacantiisa ku qabta muxuu dareemayaa xanuun badan uu dareemayaa qofka sunnada ku dhegan ee sunnada raaca wuxuu la mid yahay qof dhimbil daba gacanta ku haysta sida nufuusta ay u dhibayso ay ugu adag tahay darteed wa huwa alyawma maanta wa huwa asiga alyawma maanta wa huwa bimacnaa mutabic lisunna midka sunnada raacay alyowma maanta cindii aniga agtayda afdalu waa ka fadli badan yaha buu yidhi min darbi sayfi fii sabiili illaah seef lagu garaaco fii sabiili illaah waxaa maanta aniga agtayda ka fadli badan buu yidhaha midka sunnada ku dhegan ee qabsaday ee ku sabraaya waqtiguu leeyahay wahuwa alyowma cindii afdal min darbi sayf waqti weli la dhaqan yaho dadku fiican yihiin baa idin badan maxaa u malaynaysaa zamanadii ka dambeeyey ilaa yowmina haada waa ka sii darantah aharkaana waa ahar saxiixa عن القاسم بن سلام وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال وحويري دخلنا على عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أي أقلني فقال وحويري عبد الله رضي الله عنه يا أيها الناس وعير وردضوا من علم شيئا ضضوا من علم قفك أقاد شيئا شيء فليقل به وحو أقونت أولها كهضو الله قفك شيء أقاد أقون وياشا فليقل به هيره waman lam yaclam qofkaanan ogayn falyaqul ha yidhaahdo allaahu aclam allaahu aclam ha yidhaahdo fa inna min alcilmi cilmiga waxaa ka mida an yaquula inuu yidhaahdo limaa laa yaclamu wuxuusan ogayn allaahu aclam inuu yidhaahdo cilmigay ka mid tahay qaala caza wajalla linabiyih allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nebigiisa ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin waxaad tidhahdaa nebi maxamedow maa as'alukum calayhi ay calaa tabliiqi risaala risaalada gaadsiinteeda idinkudu weydiisan maayo min ajrin ajar wax dhaqaalahun idinku weydiisanayo lama arko wamaa ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa iskallifaya anugu kama mid ihi qofkii wuxuu aqoonin allahu aclam dhihi waaya waa min almutakalifiin waa qof iskallifaya waay maxaa yeele aqoonba uma lahan wuxuusan aqoon u lahayn inuu isku kallifo maaha ceebna ma ahan qofka inuu yidhahdo allaahu aclam wuxuusan aqoon u lahayn bal allaahu aclam inuu yidhaahdo waxay daliil u tahay tusinaysaa qofkaasi inuu yahay qof diin leh inuu yahay qof warac loo dhowrsanaayo inuu yahay wuxuu garan waayo hadduu yidhaahdo allaahu aclam wuxuu yaqaanana uu ka hadlo intuu aqoon u leeyahay wuxuu garan waayana uu yidhahdo allaahu aclam maxaa yeele fa inna min alcilmi an yaquula limaa laa yaclam allaahu aclam ibnu mascuud wuxuu leeyahay cilmiga waxaa ka mid a qofka wuxuusan aqoonin inuu yidhahdo allahu aclam cilmiga ayay ka mid tahay maxaa yeelay inuu garto inuu yidhahdo allaahu aclam ayadaa cilmiga aqoon ah laftirkeeda aqoon ah inuu fahmo ou garto wuxuu garan waayo inuu yidhaahdo allaahu aclam aharkan waa ahar saxiixa wuxuu ku jiraa fii saxiixi اlbukhaari aharkan can ibni mascuud wuxuu ku jiraa fii saxiixi اlbukhaari waxaa soo saaray alimaamu اlbukhaari raximah اllah aharkanna waxaa ku jira adab min aadaabi اطalab ama min aadaabi طalabati اlcilmi dadka cilmiga dalbaaya aadaabta looga baahan yahay adab ka mida aharkan ku jira aadaabtaasina waa maxay qofka wuxuusan aqoon allahu aclam inuu yidhaah markaan leeyahay طalabat اlcilmi طalabat اlcilmi ama culimo ha noqdaan ama dad wax baranaya markaa ha noqdaan dadka dhan waa طalabat اlcilmi markii dhan kale laga fiiriyo culimo iyo kuwa cilmigeed markaa dhiganayaba intuba waa طalabat اlcilmi maxaa yeele qof walba cilmi uu raadinaya oo ka maqan marka طalabat اlcilmiga guud ahaantood waa inay yidhaahdaan allahu aclam waxaysan aqoon u lahayn qofku wuxuu yaqaanana uu ka hadlo wuxuusan u aqoonna uu yidhaha allahu aclam amaa inuusan waxaanu aqoon ka hadlo ou ka fadwoodo ou ka jawaabo asoon aqoon u lahayn wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun waa akbaru denbin oo lagu dhaco lala yimaad alqowl cala allahi bigayri cilmin dembi ka weyn ma jiro ashirku billaah waa min alqowli cala allahi bigayri cilmin shirkigu wuxuu soo gelayaa alqowl cala allahi bikayri cilmin qayb ka mida waay marka inaad tidhahda shaygaani waa xalaal waa kani waa xaaraam kan waa waajib kani waa mustaxab adoon wax daliila aan u hayn cid kaaga horraysa aysan jirin aqoon aadan u lahayn walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum اlkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun ma liibaanaan kuwa ilaahay ku been abuurta ma liibaanaan lidaalika xalaal iyo xaaraam waa xukun sharciya waa ina aqoon u leedahay amaa wax walba inaad tidhaahdo waa ka jawaabayaa oodan aqoon u lahayn dembiyaad ku dhacaysaa khatar waay waxaana laa shako ah qofku heerkuu doonay cilmigiisu ha gaaro waxyaaba badan uusan aqoonaa jira waxyaaba badan uusan aqoonaa jira qof walbana cilmiga heerkuu doona ha ka gaaray asoo cilmi u baahan ayuu adduunkan ka baxaya kun sano haddaad cilmi barato kun sano haddamaba la gaarayo laakiin fardan wa taqdiiran kun sano haddaad cilmi dhiganayso cilmiga ma dhammayn karti mana awoodi karti inaad tidhaha aniga cilmiyaan koobay suuragal maa haddaad tidhahdana hadda beenaad sheegaysaa cilmi ma koobi maa xawa alcilma axadun laa walow maarasahu alfa sana cilmi qof koobay ma jiro walow maarasahu alfa sano hadduu doono ha mumaarasayo ha diraaseeyo kun sano cilmiga lama koobi karo maadaama marka aan la koobi karin waxaadan aqoon u lahayn inaad tidhahdo allahu aclam waa arrin muhiima oo la rabo qofka taalibcilmiga inuu ku sifoobo waa garo weyse allahu aclam dhe wamaa ana min almutakalifiin ha iska lifin ha iska lifin waxaad garo weysid waxaa laga yaabaa khayrka inay garanaayaan soo baar haddaad wax baaran karto ahlulcilmiga kutubtooda dib ugu noqo soo raadi cidkaa cilmi badan weydii laakiin haddaad adiga aqoonin waa inaad tirahda allahu aclam jawaabtaadu inay noqoto allahu aclam culamada qaara waxay yidhaahdeen waxay sheegeen waxaa jira waxaa jiri jira bay yidhaha nin wax walba ka fadwooda wixii la weydiiyaba xeelada u maraa jirta wuxuu leeyahay laba qowlaa ku jirta mas'alo kastoo la weydiiye wuxuu leeyahy laba qowlaa ku jirta yacni ma aqaano iska ilaalina maalinkii dambe waxaa la yidhi afillaahi shakun markaasuu yidhi laba qowlaa ku jirta ilaahay ma shakiyaa ku jira markaasuu yidhi laba qowlaa ku jirta xaggee laba qowl uga jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu axad yahay waaxid yahay mayaa shaki ku jiraa meel xunuu ka dhacaa markii dambe meel xunuu ka dhacaya marka sifada ah qofka inuu wax walba isku kalifa inuu ka jawaabo waa sifa madmuuma wamaa ana min almutakalifiin haddaad aqoon u lahayn soo baar su-aalaa lagu weydiiye soo raadi haddaadan haynin markaa waa soo fiirinaya waa soo baaraya allahu aclam jawaabo saliima waa amaa inaad ka fadwato wixii adoon aqoon u lahayn waa khatar diinkaagay halis ku tahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan allah subxaana wa tacala wuxuu le walaa takfu bukhaarin wuxuu ku fasira walaa takfu ay walaa taqul ha dhihin ha ku hadlin maa laysa laka bihi cilm waxaadan aqoon u lahayn ha ku hadlin maxaa yeele samciga ina asamca waalbasara waalfu'aada maqalka iyo aragga iyo qalbiga waa saddexda wax lagu barto waay samciga waxbaa lagu maqlaa oo wax la baranayaa lagu maqlaa indhahana waa lagu akhriyaa qalbigana waa lagu fahmaa oo waa lagu weelaya waa lagu xifdiyaa saddexdaasi maalinta qiyaamo dhammaan waa waxaa lagaa weydiinaya su-aalaha kaaga soo wajahmaya dhagaaga maxaa ku maqashay araggaaga qalbigaaga haddii marka dhagahaaga aad tidhaahdo waxaysan maqlin way maqleen indhahaaga aad tidhaahdo waxaysan arkin way arkeen qalbigaaga aadan dhihin wuxuusan fahmin waa fahmayo waa yaqaanaa arrintaasi khatar waa marka waxaadan aqoon u lahayn ha raacin ha ku hadlin ilaahay uu celi subxaana wa tacaala u wakiisha caalimkii wax walba ogaa subxaana wa tacaala maxaa yeele wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan insaanka cilmiga waxa laga siiya wax yaroo kooban waa allah wuxuu leeyahy wamaa uutiitum min alcilmi wa fii qiraa'atin wamaa uutuu yacni wamaa uutiitum laydinma siinin min alcilmi xagga cilmiga ilaa qaliilan ilaa in yar mooyaan wa fowqa kulli dii cilmin caliim mid walboo cilmi u saaxiiba caliimaa ka sarreeya yacni mid ka aqoon badan marka adiga haddaa wax taqaano hayruka acla minhu hayrkaa baa kaa aqoon badan waxyaaba badanoodan aqoonaa jira calaa kulli xaal waxaadan aqoonin min alcilmi waxaa ka mid ah inaad tidhaahdo allahu aclam sida uu yidhi ibnu mascuud radi allahu canhu wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin